maamulka gobolka togdheer iyo mas-uuliyiin ku-dararta guddiga xaquuqul insaanka somalilan ayaa ku qayb galeen kulan howleed lonku aransadaaye shirka wadatalidowka siyaasadda arrimaha xuquuqul insaanka somalilan hay-adda xuquuqul insaanka somalilan iyo kaalin weyngan ka jarta helowka siyaasadda xuquuqul insaanka somalilan ankoreen weliba kulanku ku hadlay iskuduwaha guddiga xuquuqul insaanka qaran ee gobolka togdheer cabdiraxmaan cawil qaasim
maanta waxaan iskugu nimi shirkani uu ku saabsan yahay waa shirka wadatashiga siyaasadda guud ee xuquuqulisaanka qaranka oo daraafkiisii la doonayo maanta in aad ka qayb qaadataan dhammaantiinna aad ka kala socotaan qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha xuquuqulisaanka waxaa la doonayaa maanta inaad arintaa siyaasadda xuquuqulisaanka qaranka aad qayb weyn oo laxaadle ka qaadataan somalilan hore umay lahayn siyaasadda guud ee xuquuqulisaanka qaranka maanta ayaa la dareefgareeyey waanu ku ammaanaynaa oo way ku ammaanan yihiin komishinka xuquuqulisaanka qaranka oo guddoomiyaha iyo u horeeyaan iyo agaasimaha guud ee komishinku oo runtii maanta sameeyey taariikhdaa cusub waxaa somalilan maanta u bilaabantay haddii maanta aada idinkuna aragtidiina ku darsataan inuu xaarka xeerkaasi golaha wasiirada hortegi doono oo la baaskarin doono kadambeyntii maamulka magaalada burciyo waxaana kumid ee marta sharaftee ku qayb galay kulanka iyo dhansho weybayo ka dheeradana muhiimadda kulanka halkan maanta waxaan u fadhinaa waxaa weeye siminaar xaquuqu insaanka wax kastoo noolaa oo dunida ku nool wuxuu baahan xaquuq bini aadamka keliya maaha xayawaanaadka ka mid ah ama kan caqliga leh iyo kaan caqliga lahaynba
Today is your day, it's not my day, and therefore I must avoid the temptation of talking much. But there are three things I want to comment about to bring up the point we want to address today. I love talking about farming because life is like farming explains everything about human beings. And, uh, you know, I want to talk, to look at Allah as the sower in Somaliland as the land where Allah is sowing the seed. And we, the Somalilander, the people who are here as the seeds.
maadaama aynu nahay caasimaddii labaad sidaa darteed maadaama maanta laga doodayo siyaasaddii qaran ee xuquuqisaanka qaranka waxaynu u baahannahay maadaamaaynu ka kala soconno hay-ado kala duwan iyo instituushano kala duwan inaynu runtii qolo waliba ay soo bandhigto meelaha xaganaya ay u arkaan runtii inay wax ka tarayso xuquuqul insaanku uu maanta burcayna la joogo halkan aynu ku qabanayno siminaar muhiim u ah qaranka iyo gobolkaba oo lagaga hadlayo ama lagaga doodayo ama laysku weydaarsanayo xuquuqul aadanaha saa daraaddeed in la fahmo oo la iftiimiyo oo runtii laga doodo dabeetana ay ka soo baxaan qorsho hawleed qaranka oo dhan runtii iyo caalamkaba aynu kala mid nahay dabcan gobol ahaan doodan waa ka qaybgelaynaa muddaday socoto waxaananu ku faraxsanay inaan wax badan ku biirin doono kulankan oo laka qobadi magaalada burco iyo kooye hilo kulamo lamid ee lahka qobadi degmooyinka maamul goboleedka somalilan